haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyey wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kenya maxamed cabdirasaaq iyo rojela omamo ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib xiriir qadka telefoonka ah oo dhex maray labada wasiir kaas oo ahaa mid diiran oo wanaagsan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay labada wasaaradood labada wasiir ayaa waxa ay mar kale si rasmi ah u caddeeyeen baahida loo qabo in si deg deg ah dib loogu furo safaaradaha labada dal ee soomaaliya iyo kenya ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxayna adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uu caadi kusoo noqda ayaa lagu yidhi bayaanka ay soo saareen labada wasaaradood war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirada ay muujiyeen rajo weyn oo ah hagaajinta xiriirka ganacsiga iyo amniga ee soomaaliya iyo kenya bayaanka labada dal laguma qiixin in waxyaabaha ay ku heshiiyeen uu ka mid yahay soo celinta ganacsiga qaadka kaas oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee xumeeyey xiriirka labada dal wadahadallada u bilowday labada dal ayaa kusoo aadaya xilli toddobaadkii hore ay dib u bilowdeen duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo hakad galay bishii hore waa markii labaad ee soomaaliya iyo kenya inta iskhilaafaan ay haddana ka heshiiyaan isqabadkooda islamarkaana ay dib u furaan isu socodkii hakadka galay oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka labada dal qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa tallaabada dib u soo celinta xiriirka ee kenya iyo soomaaliya ay toddobaadkan isla meel dhigeen ay kaga duwan tahay tii sidan oo kale ay horay madaxda labada dal ugu heshiiyeen laakiin markii dambe kusoo dhammaatay in dib loo kala gurto dhinaca kale ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa ku dhintay lix iyo labaatan kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii toddobaadkan qarax ismiidaamin ah lala beegsaday iridda hore ee xerada tababarka milatariga ee jenaraal dhagabadan ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ka socotay isqorista ciidanka cusub xogtan ayay v o e da ka xaqiijisay ilowareedyo kala duwan dhinaca kale sida uu warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dhallinyaro doonaysay inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya qofka isqarxiye ayaa la sheegay inuu soo dhex galay dhallinyaro loo diiwaangelinayay ka mid noqoshada ciidanka soomaaliya sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar kale oo qarax ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda soomaaliya oo ku yaala deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraan afar askari ayaa la sheegay in lagu dilay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarka qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa beeniyey dhimashada wuxuuna sheegay in afar askari oo keliya ay kaga dhaawacmeen isagoo intaa ku daray in xogta weerarka ay hayeen islamarkaana ay usii diyaargaroobeen dadka dhaawacme ayaa waxaa ka mid ahaa korneel sanay cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo kooxda al-shabaabna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyagoo tilmaamay inay ku dileen askarta dowladda soomaaliya waa qaraxii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ay kooxda al-shabaab ku bartilmaameedsadaan xeryo ay leeyihiin ciidanka soomaaliya oo ku kala yaala gobollada banaadir iyo shabeellaha dhexe dhinaca kale xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee magaalada hargeysa ayaa toddobaadkan duqa magaalada u doortay cabdikariin axmed mooge iyadoo aysan jirin cid kula tartantay maadaama maalmo ka hor ay u tanaasuleen dhammaan xubnihii xilkaasi kula tartamayey sidoo kale golaha deegaanka ayaa ku-xigeenka duqa hargeysa u doortay qadar axmed cumar oo isagana aan cidna kula tartamin labada mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid oo heshiis isbaaysi gaaray kadib doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan duqa cusub ee magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa markii uu ku guulaystay doorashadii looga kala haray u mahadceliyey xubnaha golaha deegaanka isagoo sheegay inay midnimo salka u dhigeen islamarkaana dadka ammaanada ay u ilaalinayaan
midnimo ayaanu seeskeeda dhignay gurigaa midnimadaannu hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala dadaal baan la imanaynaa kitaabka aannu ku dhaarannayna agtayduu oolayaa dadkayga daacad baanu ahaanaynaa dalkayga daacad baanu ahaanaynaa sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa
kusoo laabano dhegeystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan ka heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee muddooyinkan uu khilaaf hareeyey wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo kenya maxamed cabdirasaaq iyo rojela amamo ayaa toddobaadkan ka wada hadlay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal haddaba danjire maxamed cali ameerika oo soo noqday safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyey dalka kenya oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey tallaabadan dib u soo celinta xiriirka iyo isu socodka kenya iyo soomaaliya ee toddobaadkan ay isla meel dhigeen waxa ay kaga duwan tahay tii hore ay ugu heshiiyeen madaxda labada dal laakiin markii dambe kusoo dhammaatay in dib loo kala boodo cabdiqadir waa mahadsan tahay waxaan filayaa tan inay tahay mid hadda wadadii loo maray amase aan dhihi karo inay tahay heshiis daangeli doono oo mataqaanaa laba wadanna xiriirka sida soo celin doonaan safaadihii dib loo furi doono socodka dib loo furay marka waxaan rajeynaya inuu noqon doono mid mataqaanaa dadkana ay ka faa'idaystaan sababto ah cabdiqadirol soomaaliya iyo kenya waa laba wadanoo deris ah anagana isma dooran ilaah baa ka dhigay inaan deris naqano wax badan baa naga dhexeeya qaxooti badan baa halkaan degan dacso badan baa halkaan ka shaqeysa oo soomaali ah sidoo kale kenyaan fara badan ayaa waddankeena soomaaliya hadda ka shaqeeya oo ku nool marka in xiriirka la wanaajiyo laba wadan ba wasacan tahay
kenya ee dowladihii hore ee soomaaliya xiriir wanaagsan ay la lahayd laakiin dowladda hadda jirta ee wax ka badan hal jeer ay isku dhaceen marka ee khilaafka muxuu salka ku hayaa walai waa isku dhici karaa maadaama deris layahay waa isku dhici karaa waxaa lasu qabsan karaa waxyaaba kaloo fara badan hadda waxaan aaminsanayaa dadaalka weyn uu muujiyey wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdisaaq abukar ayaan filayaa inuu xoog saaray arrintan wax fiican ka qabtay iyo dowladdaba marka waxaan rajeynayaa inay taas horteedi doonto horkici doonto in xiriirkii uu sii fiicnaado khilaafku wuxuu gaaray heer muqdisho iyo nairobi ay xitaa safiiradii kala ceshtaan marka maxay kuula muuqataa sababta ugu weyn ee dhalisay may dabcan khilaaf wuu jiraa laba wadda hadda waa og tahay arrinta badda oo ayaa ugu weyn aaminsanahay oo haddeertaan maxkamadda mataqaanaa i c u adduunka haeg ay taallo oo go-aanka aan ka sugayno taas ayaan aniga raje aan filayaa inay tahay salka ugu weyn khilaafka meeshuu ka bilaabay kenya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo dano badan ay isaga xiran yihiin marka si looga baaqsado khilaaf kale oo xagga diblomaasiyadda ah maxaa la gudboon madaxda labada dal waxaa la gudboon haddii uu khilaaf yimaado in mataqaana khilaafkaas ay si oo diblomaasiyadda ah ay ku xaliyaan haddii sidii hadda tan badoo kale oo uu xalis waayena in maxkamadda adduunka la geeyo laakiin socodkii iyo xiriir ka dhexeeya laba wadan iyo ganacsiga iyo inaan mataqana arrintaas eer faragelin ayaa fiican laakiin marka hore waxaa fiican in xagga diblomaasiyadda lagu xaliyo kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee dowladda soomaaliya u fadhiyi jiray dalka kenya danjire maxamed cali ameerika oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo jooga magaalada nairobi dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka intaa ayaan kusoo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka